kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiga heesnaa ee magaalada jowhar toddobaadkii baadahan oo kale ayaad barateen in aan halkan idinkaga soo gudbiy barnaamijka ka aan kusoo qaadano mowduucyo kala duwan hadduu abimaraal ka noqdana toddobaadkan barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa tobabar ku saabsan wacyigelinta bulshada oo loo soo gabagabeeyey ardayda wax ka barata macadka raja ee magaalada jowhar u diyaargarooba barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markii laisku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkaana idinkala socodsiin doontaa anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer sake sida horedhac barnaamijka oo aad ku maqasheen toddobaadkan barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa tobabar ku saabsan wacyigelinta bulshada oo loo soo gabagabeeyay ardayda macadka rajow tobabarkan ayaa waxaa ka faa'iidaystay in ka badan afartan arday oo dhigata kuliyadda caafimaadka iyo bulshada ee macadka rajow waxaana lagu barayay xirfado ku saabsan sida loola falgala bulshada u abaabulan wacyigelinta wax ku-oolka ah iyo sida fariimaha caafimaadka iyo wacyigelinta loogu gudbiyo bulshada si loogu hortago cudurada faafaha iyo khataraha bulshada ay la kulmi karaan qaar ka mid ah ardaydii ka qayb gashay tobabarka islamarkaana loo soo gabagabeeyey oo igala qaybgalay barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaa ee magaalada jowhar ayaan wax ka weydiiyey sida ay ugu faa'iidaysteen cashiradaha iyo qorshaha ay ka leeyihiin in ay kaga qayb qaataan wacyigelinta bulshada ugu horeyn ku bilow magacaaga magacayga waa ruumaxan cabdulaahi ma inoogu warbixi kartaa tobabarkan maxaase looga hadlayay tobabarkan wuxuu noo socday isbuuc tobabarka wuxuu ku saabsanaa tariinino kaasoo ah wacyigelin inaan ka sameyna tuulada tuulooyinka ee hoos yimaada magaalada jowhar waa maxay waxyaabaha laga wacyigelinayo bulshada ay ku barateen muddada uu socday tobabarkan waxaa la wacyigelinaa cudurada oo maxaa ladhahay faafa sida shumanbiyoodka jadeecada iyo maxaa ladhahay cudurka macaanka ha iyo waxaa laga wacyigelinaya deegaanka sida loo nadiifi lahaa oo kaalin weyn oo uga qaadan lahaayeen maxaad ka faa'iiday muddada uu socday tobabarkan waxaa ka faa'iideeyey marka hore ma aheen qof yacni aqoon u leh waxaasoo kaleynta wacyigelin in la sameeyo tuulooyinka dadka in loo tagaayo laakiin hadda wax badanaa ka fahmay dadkan waa wacyigelin karaa ma jiraa qorshe idinka degan wacyigelinta bulshada maadaama aad tababar qaadateen waxaan rabnaa inaan ka bilaabno tuulooyinka hoos yimaado ee noo dhow magaalada jawhar insha allah sidee baaritaan ugu samayn kartaan dadka aad booqan doontaan baaritaanada waxaa u samayn rabnaa yacni dhallinyaraan ahe arday is awaabushaana waa iskala qaybin rabnaa koox walba weeye u shaqaynaya saasaa yacni baaritaan u samayn rabnaa ma jiraan daawooyin idiin qorshaysan inaad bixisaan wacyigelinta kadib maxayse yihiin waxaa ka mid ah daawooyinka shuwanbiyoodka kuwa macaanka iyo kuwa jadeecada waxaa huwaa inaan kasoo bixi karno dhallinyarnimada dhallinyar ahaanteena waana isku daynay baaritaanna waa sameynay waxaan u diyaariyay macalimiinteena anigana waxaa sameynay dhallinyarnimadeena dhallinyar ahaanteena waxaan waan isxilqaanay daawooyinka waa diyaarsanay iyo weygida oo lagu sii lahaa iyo maxaa la dhahay daawooyinka siday u kala waxaysan yihiin in dadka loo siiyo sidee idinku suurageli kartaa in aad tagtaan tuulooyinkaasi maadaama ay yihiin tuulooyin ka baxsan magaalada aniga waxaa yani ku tashanay inaa gawaaridii transblutionka aan iska bixna maadaama ay dadka loo socda ay yihiin dad danyar oon meesha ay ka jirto tabarucad yari marka waxaan rabnaa inaan isxilqaano oon waxyaa daawooyinka iyo transboorka aan isku darsano aa sidii aa ku qaadno aadama dadkii aa u geeno waa gartayeen ardayda la midka ah maxaad ugu baaqaysaan waxaan ugu baaqi lahaa inay isxilqaamaan ee maxaa lahay group working ay samaystaan ee wada shaqeeyaan ee dadkana caawiyaan waayo waxaa la dhahay quraansho aruurtay bulac way jiidaa dadka marka waxaa loo baahan yahay inay iscaawiyaan ee isxilqaamaan sidaasna ay dadka ku caawin karaan anaga waxaa u baahannahay khalabada bareeshirka lagu cabiro kuwa dhiiga kuwa lagu ogaado yacni cudurada kaleente iyo daawooyinkooda inaan helno ugu horeen ku bilow magacaaga ma inoogu warbixi kartaa tababarkan maxaase looga hadlayay awala magaceyga waa leeli ibraahim waxaa kamid ahay ardayda macadka rajo waxaana muddo todobaad waxaanu socday barnaamij ku saabsan inaan dadka wacyigelin karno oo aadno tuulooyinka hoosmaado magaalada jawaar walaahi waxaa ka faa-idna waxweyn ebel cabsi ay ugu jirta oo qof inuu u tago face to face ma wacyigeli karin haddana hadaa baxo tuulo kamid tahaasado inaan wacyigeli karo wax walba u sheegi karo waa maxay waxyaabaha laga wacyigelinaya bulshada ay ku barateen muddada uu socday tobabarkan waxaa kamid ah sida deegaanka loo nadiifi lahay markay ku imaado xaalada caafimaad daro sida hadda jadeecada shuunbiyoodka cudurada faafa wacyigelin oo nadaafada deegaanka ku dagaalo ma jiraa qorshe idinka degan wacyigelinta bulshada maadaama aad tababar qaadateen gruubkeena walaa horta waxaanahay gruub oo tiam liiderna waa leenahay gruub workina waanahay waxaan u qorshaysaa inaan baxno tuulada aadna soo wacyigelino dan kadib soo laabano oo lacago isku darno daawooyinkii dadka u gadno gaari lacagta gawaariga anaga inaan isku aruurno intii awoodeyna nus doolar hal doolar intiina soo gaarto isku darno oo daawooyinka dadka u qaadno maxaa kugu dhiirigeliyay inaad sameyso howlahan anuu dhiirigeliya inaa dadka oo danyarta inaa wax u qabano inaan is awaabulno inaan u tagno dadkaas baayaalkooda badanaan ma dabooli karna laakiin waxyaabo daawo iska yar inaan u geyno waa gartayeen ardayda la midka ah maxaad ugu baaqaysaan walaahi waxaan dhihi lahay dhalinyarada kale inay is awaabulaan group work inay samaystaan dadkan danyarta inay xitaa haddee wax u awoodin inay u tagaan deegaanka nadaafada soo wacyigeliyaan ugu horeen ku bilow magacaaga magacayga waa foonsiya abdicasiis maclo tababarkan waxay ku saabsanaa trading oo ku qaadanaynay in aan u wacyigelino tuulooyinka nuwosimaada waa halkee tuulooyinka idiin qorshaysan waxaa kamid ah sida banaani iyo kaluundi iyo bayxaawo kale waxaan ka wacyigelin rabaa cudurada faafa sida jadeecada iyo shubabiyootika maxaad is leedahay way ka faa-iidi karaan wacyigelinta bulshada walaahi wax badanay ka faa-iidi doonaan oo anigana waxay inoo tahay in aniga tobabar ay inoo tahay eegana wax badan ay ka faa-iidi doonaan ku dhowaad adi afartan arday oo kaleento aan badanaya inkastoo kuu qaari maqnaayeen anaga afartanaad ka koobannahay qaab noocee ayaad u wacyigelin rabtaan marka aad tagtaan goobaha idin qorshaysan waxaan ka hadli rabnaa yacni cudurada faafa sida shuwanbiyoodka iyo jadeecada ayaan rabnaa inaan ka wacyigelino kadibna aan daawooyinkooda aan siino maxaa kugu dhiirigeliyay inaad sameyso howlahan horta anaga waxaan nahay arday oo ka samaysan group iyo oone leh liader howlahan waxaanagu dhiirigeliya waxay tahay macalimiinteena iyo inaan kaalmeyno amaan wax uga tarno dadka danyarta ah foos baaritaanka kadib sidee u maareen rabtaan bixinta daawooyinkaas waxaa maareen rabnaa inaan lacag isku aruurino kadib meesha aan tagno bawaraaca kuwa anagana iska dhibno meesha aan tagno aan yacni baaritaan aan soo sameyno kadib aan magaalada imaano oo daawooyinka ay u baahan yihiin aan u geyno hore ma ugu qayb qaadatay brogaraamyo noocan oo kale ah haa brogaraamkan waan ka qayb qaatay sanadii hore aan ka qayb qaatay natiijadiisana waxay noqotay yacni inaan aniga wax aan kasoo fahmo oo ayagana aan lasoo qaybsado baahidooda maxaa ku aragteen meelihii aad hore u tagtay waxaa ka mid ahaa yacni inay haysano musqulo aynu u baahan yihin goob caafimaad weliba khaasatan goobta dhaliinka ee haweenka tuulooyinka aan tagnay waxaa nadaafadeeda aad u darnaa waxay ahayd tuuladan la yiraahdo kaluunti laakiinse tuulada kaleenta ee banaani aad ay iskaga fiicnayd ugu dambeyn adigoo ka faa-iidaysanaya jaaniskan kusisa warbaahinta isnaama jiraa wax fariin ah ama baaqa had u jeedinayso bulshada waxaanu sheegaynaa inay qashanka iska dheereeyaan oo nadaafadana ay ku dadaalaan waxaan ugu baaqayaa in ay yacni wada shaqeyn ay wada shaqeeyaan ay samaystaan group working oo maxaa layidhahdaa dadkan ay wax ugu taraan waxaan codsanaynaa agabka caafimaadka oo dhammaystiran sida blood blesharka iyo qalabka lagu caabiro dhiigga iyo waxaasaan tagnay ugu horeyn ku bilow magacaaga magacii waa askariya cabdi xuseen oo ka socdo iskuulka rajo ugu horeen waxaan ka faa'iidaysanaa horta sida loo wacyigeliyay dadka bulshada ku dhaqan duulooyinka ku hareersan jowar sidii wax loogu sheegi lahaa inay ka taxdiraan caafimaadkooda waxaa ka mid sida daacuunka oo kale shubanka oo kale shubanka horta waa xanuun oo keeni kara dhimasho
waa maxay waxyaabaha laga wacyigelinaa bulshada ay ku barateen muddada uu socday tobabarkan waxaa lagu talagalay dadka inay gacmahooda iska oo dhaqaan intay badan ka cunin inay gacmaha iska dhaqaan markay musqushka soo baxaan inay gacmaha iska dhaqaan saasaa lagu ma jiraa qorshe idinka degan wacyigelinta bulshada maadaama aad tobabar qaadateen kow waxaanoo qorshaysan inaa meesha soo kormeerno horta wixii ka khaldan iyo wixii kale inaan horta soo ogaano kadib oo salmar oo shir qabsano oo wixii isku tari karno aan isku tarno markaas aan u tagno dadka sidee idinku suurageli kartaa in aad tagtaan tuulooyinkaas waxaa anuga lacagta aan isku tarsanoono kadib meesha anuga aan tagono wax oo lacagna siino male anuga isxilqaamni qaab noocee ayaad u wacyigelin rabtaan marka aad tagtaan goobaha idin qorshaysan
ugu horeyn horta waa qofka horta waxaa loo baahan yahay inuu nafsi ahaantiis inuu wacyigelin leeyahay horta qofka qof intaa horta waxaalaa shay intaa horta qof shay adigoo inaa qof shay shayaas lahaatid dadka ka arkana roon kadib waa qof aa u sheegi kartaa anaga horta taas kow anaga isku dhiirigelin kadib aa dadka rabna inaa saas u dhiirigelino waa gartay ardayda la midka ah maxaad ugu baaqaysaan waxaa uu baaqi lahaa inay horta kow horta ay imaadaan meelaha horta dadka loo caawiyo fahmaan sida dadka loo caawiyo horta kadib le wax caawi kartaa moogtaa qofka daawooyina waa codso lahayn horta meesha tagoono waxaa loo baahan yahay horta dadka markii oo wacyigelino meelay kuxunyi meelay ka fiican inaa jirto meeshay kuxunyi inaa oo loo kaawo taasaa u baahanaa shay muhiim waaye inaa horto inaa meelaha iskajoogjoogto waa laga roon yahay inaa oo kusoo biirtida roon meelaha dadka oo la caawinayo sababtoo eh wax badanaa ku faa'idi kartaa birirka maalin meelaha u gaaray waxaas agaag dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka waxbarashada raadiyaha isna ee magaalada jowhar oo aad ka dhagaysataan siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba meegaar markana waxaan siin doonaa aanis abuukar axmed oo ah barayaasha bixinaysay tobabarka ah waxaana wax ka weydiinay ujeedka tobabarkan iyo waxyaabaha loogoga leeyahay muxuu ahaa ujeedka tobabarkan ardayda macadka gaar ahaan dafcada sideedaad waxaan bilaabnay tariidhin isbuuc oo socday kaasoo ku saabsanaa dulooyinka lagu tago wacyigelin oo lagu sameeyo ardayda lagu tobabaraayo waa maxay waxyaabaha aad barteen ardayda muddada uu socday tobabarkan ardayda isbuucan waxaan soo barnay sida ama waxaan kusoo tababarnay sida dadka loo wacaygeliyo tuulooyinkao kale sida oo lau sameynayo baaritaanka dhiigga sida blood bressurka oo kale iyo waxyaabo kale oo faahfaahin ayaan barnay wallaahi ardayda waxay soo qaadanayeen dharkii caafimaadka way ka duwanayeen maalmaha kale ay xiisad qaadanayeen maalmahaas tababarka u socda ardayda dareenkooda aad ayuu u kacsanaa waayo arday walba waxaa soo qaadanaya dharkii caafimaadka ama baraadkaarka lagu sameynaya inta maalin ee tariinka uu socday ma is leedahay wax ayay ka bedeli kartaa shaqooyinka loo igmaday ama loo tababaray ardaydan wallaahi boqolkiiba boqol waa way kasoo bixi karaan saasaas dheh boqolkiiba boqol in ay kasoo baxayaan ayaan huwa ma jiraan talooyin aad siiseen ardayda inta lagu guda jiro tababarka oo ku saabsan wacyigelinta bulshada talooyinka aan siinay dadka sidii lagu dhaqmayo kolantay xaaladaha dadka ay kusugiyiin oo kale in loo galo in dadkii laga ashashin iyo waxyaabaha qaar in la arko in laga xishoonin waxyaabahaas aa barnay waa maxay shaqada ugu horeysa oo ay qaban doonaan ardaydan oosha ugu horeysa hadda waxay bilaabeen tariidhinka maadaama uu dhammaaday waxay bilaabayeen in tuulooyinkii ay tagaan ay soo indheeyaan ay wixii baayaha gaarka ah sida caafimaadka oo kale wixii waxyaabo oo dheeraata ay kasoo ay wax kasoo qaataan macluumaad ku saabsan xagga caafimaad ay dib iskoolka ugu soo laabtaan kadib laga tashto haddana waxyaabihii kale wixii u geelaayeen ulsid noqdaan haddana waa gartay in maadaama ay yihiin arday markaasi is abaabulay ma jiraa cid maalgelinayso oo markaasi ku garabsiinayso taageerada ay sameynayaan wallaahi ardayda hadda qofkaasaa maalgelinaya misdhaaye Ay dhexdooda ayaa wax walba issaara wax issaara lacag iyo waxyaabaas ugu dhexdooda ismaalgeliya qof kale maalgelisa ma laha wallaahi tuulooyinka saas u fog maa tuulooyinka u dhow magaalada jowar waa kale waa dhankan waqooyi aan deliraa tuuladan banaani iyo kaluundi iyo ilaa iyo baari dhulkaas inaan tagna rajeynayna inta tuulooyinka ka horna biixaaw iyo rakhayle dhulkaas aa la tagi doonaa insha allah maxay tahay rajada aad ka leedihiin ardaydan aad tababarka siiseen rajooyinka aan kalena dadka isgaarsiiyan waxaa kamid tahay in wacyigelidkii ay wacyigeliyeen inay dadkii ku dhaqmaan ugu dambeyn adigoo ka faa-iideysanaya jaaniskan kusiisa warbaahinta isnaa ma jiraa wax fariin ah ama baaqa had u jeedinayso bulshada dhalinyarada waxaa uga caawinaa in ay isgarab qabsadaan sida hadda ay ardaydan utobarayn oo kale inay isku garab qabsadaan ay ka daboolaan bulshada baahiya gaarka ah sidii noqoleed caafimaad haddii ay noqoleed waxyaabo kale ee la xiriira bulshada Wallaahi, dhalinyaradan alasi waxaan dhihi lahaa een, maadaama ay caafimaad iyo waxyaabaas wacyigeliyaan qalabkii wacyiingiliskii markii aadaan sida daawada oo kale loo baahnaa karaa inay daawadii la siiyo ama lagu kaalmeeyo daawooyin iyo wixii la xiriira tababarkan oo ay ka faa-iideysteen in ka badan afartan arday oo dhigata kuliyadda caafimaadka iyo bulshada ee macadka rajo ayaa ujeedkiisu ahaa wacyigelinta bulshada iyo sida looga hortagi lahaa khataraha cudurada faafa ugu dambeynna tababarkan ayaa lagu soo gabagabeeyey iyadoo ardaydii ka qayb gashay la guddoonsiiyey shahaadooyin aqoonsi ah taasi oo ah tallaabo dhiirigelin u ah dadkoodaha iyo in ay ka qayb qaataan wacyigelinta bulshada intuu socday barnaamijka anigoo zaara idinla socodsiinaya dhanka iyo farsamada waa injineer zaki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiisa waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo